gudoomiyaha hay-adda mareynta masiibooyinka qaranka ee sodma maxamuud macalin cabdulle ayaa magaalada muqdisho ka daahfuray kulan dib u-eegis loogu sameynayo howlaha sodma uu qabsoomay sanadkana sii idlaanaya ee labada kun iyo afar iyo labaatanka iyo qorshaha sanadka soo aadan ee labada kun iyo shan iyo labaatanka shirkan waxaa kasoo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka hay-adda maareynta masiibooyinka doctor axmed cabdi aadan gudoomiyaha hay-adda majmaca culimada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad agaasimayaasha guud agaasimayaasha waaxyaha iyo howlwadeenno lafdhabar u ah howlaha shaqo ee hay-adda maareynta masiibooyinka kulankan oo ahaa mid isla xisaabtan iyo isqiimeen ah ayaa gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka mudane maxamuud macalin cabdulle waxa uu si weyn u booriyey howlwadeennada shaqada adag iyo juhdiga xooggan ee ay bixiyeen sanadkan tagay sanadkii tegay maxaa horta noo qabsoomay maxaa noo qabsoomin maxaan isku canaananaynaa maxaan isku ammaanaynaa dabcan hadday canaantu badanto la raalli ahaado ammaanna way ku jirtaa laakiin haddana bini aadanku waxaa fiican wixii u qabsoomo oo u qabsoomeene wixii u qabsoomi waayey inuu yidhaaho maxay igu qabsoomi waayeen dabcan sanad cusub ilaahay khayrkiisa hana waafajiyo ayaa nugu soo foolle waxaana uun loo baahan yahay in sanadkii hore wax laga barto maadaama sanadkii hore wax laga baranayana waxaan u baahan nahay inaan dhaliilahayna istilmaami karno dabcan waxqabad hay-addu waxqabad fiicanay samaysay waxaana ku ammaanan intiina iyo inta kaleo halkaan ka maqan oo hay-adda ka tirsan iyo inta volunteerka ugu shaqaysay hay-adda oo inagoo og u shaqaysay iyo anagoo ogeynba u shaqaysay waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa ummadda soomaaliyeed guud ahaanteed oo runtii na garab istaagtay haddaan tuulo tagno haddaan gobol tagno haddaan degmo tagno intaba runtii aada iyo aada noo soo dhaweeyey laakiin dabcan waxaa nagala rabaa maadaama howl noola dhiibtay dadkuna ay naga sugayaan waxqabad ilaahayna uu hadda na siiyey inaan annagu naqano dadkii hawshaasi mas-uuliyaddeeda lahaa dad badanoo naga fiican naga wanaagsan ayaa runtii bannaanka jiro laakiin dabcan ilaahay wuxuu annaga noo kasay inaan shaqadan qabanno dabcan itixaamna way nagu tahay haddii aan si wanaagsan u qabanone adduunyadeynana waa ku wanaagsanaanaysaa aakhiradeynana waa ku wanaagsanaanaysaa ma raba inaan kelmadda culummada dhaho laakiin waxaan rabaa inaan runtii idinku ammaano intiinii runtii shaqaysay shaqada qurux badan qabatay horumarka samaysay hay-addu meeshay joogto maanta gaarsiisay